dikareeto uu soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu ballaariyey degmooyinka maamulka gobolka banaadir waxaana lagu biiriyey saddex degmo oo cusub kuwaas oo kale ah garas baaley gubadley iyo daarusalaam taas oo tirada guud ee degmooyinka gobolka banaadir ka dhigaysa labaatan degmo afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar saalax dheere ayaa dikareetada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ka hor akhriyey xaflad lagu soo dhoweynayey degmooyinkaasi cusub laga bilaabo markuu madaxweynaha saxiixo xeerkan waxaa deegaanada kale ah gubadley daarusalaam iyo garasbaaley laga dhigay degmooyin qodobka labaad waxa uu xeerkaani dhaqangelayaa markuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saxiixo waana uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamed taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in degmooyinka cusubi ay yeeshaan saldhigyo iyo rugo ay ka howlgalaan booliska soomaaliya degmo waynu ku qaadanay intii ku bilownay ka bilownayd ee hore u bilowdeen caawa degmaynu ku qaadanay laakiin waxaan rabaa degmooyinka dhashay iyo maamulka madaxda ka iyo maamulka gobolka banaadir inaan inaan u sheego si bahdi cadaaladda iyo ciidankii booliisku ay u tagaan o ay oga howlgalaan waxaa loo baahan yahay in la helo xarumihii ay ku shaqayn lahaayeen haddaan la helin xarumahaas waxbaa weli qabya inaga noqonaya degmonimadeenni ugu dambayntii guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa u mahad celiyey madaxweynaha soomaaliya oo uu sheegay inuu ka aqbalay soo jeedinta in degmooyinkan lagu soo biiriyo maamulka gobolka banaadir waxaa aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa hortiinna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo runtii markaan u geynay barnaamijkaas asiga ah isla markiibana aqbalay asiga iyo ra-iisul wasaarihiisaba waxaan leenahay iyo ku-xigeenadiisa ku-xigeenka ra-isul wasaaraha iyo kulli mas-uuliyiinta xukuumaddaba waxaan leenahay waa mahadsantihiin madaxweynaha doctor xasan sheikh injaazaadkiisa ama waxqabadkiisii muddadi koobneed ee labada sano uu joogay ayay qayb ka tahay deegaanadii muddada badan soo jiitamaya caawa inay degmooyin noqdaan oo loogu loogu duraanta caawa halkaani ayagoo degmooyin ah guusha u gaaray ka mid tahay way qalin jebiyeen xafladii qalinjebinta waa loo sameeyey inta dhimanna haddii ilaa yidhaahdo waxaan sugaynaa goobahooda ayaan isugu tegi doonaa waxaa laakiin waajib ka fuulayaa haddaashale deegaan aad isla heeday deegaan caawa kadibmaeda degmaa tahay wixii degmo laga rabaa laga rabaa hadday aa leedahay saldhig hadday aa leedahay amni hadday aa leedahay garsoor hadday aa leedahay canshuur xasan kaafi qoyste v o a muqdisho